shaqeynaya soddon sano waxaan kasoo bilaabay nineteen eighty eightkii ma eighty eightkii maha eighty fivekii baan ka bilaabay sacuudi arabia sideetan iyo shantii.
sideed iyo shantii baan sacuudi arabia ka bilaabay lacagtii ugu horreysay sacuudiga kaga shaqeeyey halkan anaa kaga geysay muqdisho waaga kan aanay sheegiddaa muqdisho ma sheegin ha hadda heegata hay
aqabaan kaga geysay hay haddeer markaan wareysa wasiirka khaarijiga ah ayaa aqalkaygu soo wareegay intii hore o dhan wallaahi inaana isla inaad ku noqoti dee halkan aan imi soo Waa maha saa.
wuu igu soo wareegay Eh, Gacantaadu soo waxaan galay.
tegey ha wuu igu soo- waxaan tegey meel american dee samarka aan u tegi jiray ya samarka minneapolis mid baan ku leehay waa saa.
ya mar hore aad aad u qurux qabatay badan ha beri hore ya waxaan u malanaya waxaan gataan aniga shan iyo toban sano meelaha hortiin yaan gatay mortgageki waa dhamaanaya dee waa eeg baankana bar baad ka qaaday waa saas ya ko hargeysa markaa waxaan ku leeyahay marka dhulka lasoo dhaafo Mhm.
dee waxaan ku leeyahay aqal kale oo la galo oo qurux badan i think one of the top houses Oo mar Oo hore toban aad- sano toban sano aan dhisayay every summer markaan imaado waxbaad ku ayaan daraysa dhisayay hay u dhammaaday aad buu u dhammaaday u fiican yahay kanaan imika dhisayo Mhm.
soo retirement maan qaado idaa ka badan beeshinkaagii aad retirement-kay qabatay baan qaado Ha.
ya Lacagtaada In fact- howlgabka.
in fact eh, landka eh, meesha dhulka waxaan iibsaday malaha toban sano horteed waxaan ku iibsaday abijaan meel la yidhaha yaanu deganay abijaan dagaal baa ka dhacay waa laga qaxay aqal baan ku lahaa aqal imikana waan ku lahay Mhm.
aqal iyo land baan ku lahaa
dhul ha dhul baan ku lahaa Mhm.
dhulkii anigoo doonaya inaan dhiso ayaanu qaxnay oo maca dhagaxii soo- Dagaaladii sokeeye dhagaxii baan ka soo dhacay.
ah, la- la- laba- laba kun iyo labadii bahay ya laba kun iyo labadii markaasaa anoo dhagaxii dhigay oo jaaji wax walba dhigay oo qoladii la heshiiyey oo eh, designkii wax walba dhan yihiin oo in la bilaabo la doonayo ayaanu qaxnay tunis baan qabanay ya laba kun iyo saddexdii march ayaan tunis qabanay xaruntaadii baa tunis loo tunis baa wareejiyey la ware- loo wareegay waa de halkan waa la isku laayay waa saas markaasaa eh, meeshii landka ahayd ayaan iibiyey maca wixii yaalay baan iibiyey ee every cost markaasaan hargeysa meelka iibsay kana imika dhisaya landkiisu markaasaa la iibiyey